maanta gobolka galguduud waxaa lagu soo gabagabeeyey wadahadallo u socday beelaha sulaymaan iyo maxamuud hiraab kuwaas oo la xiriiray diyo kala qaadashada rag ku dhintay dagaalo ka dhacay gobolka waxaana dagaalku uu ka socday waxaana kulanku uu ka socday meel kaabiga ku haysa deegaanka baalaaldheer oo ahayd halkii dhiigu uu ku daatay odayaal labada dhinac ka tirsan iyo saraakiil ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dhowanahan wadahadallo ku lahaa waxaana la kala qaatay diyadii qayb ka mid a iyadoo qaybta kalena loo ballamay muddo shan iyo toban bilood gudahooda in lagu bixiyo odayaasha labada beelood codadkooda ayaa inoo soo socda hase ahaatee iminka aan ku hormaro mas-uul ka tirsan maktabka siyaasadda ee xarakada shabaab almujaahidiin oo halkaasi ka hadlay waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala naga dhigay dad muslimiina naga fadilay khalaa'iqda kale oo uumay nagu maneystay islaamnimo noo suurto geliyey inaan halkan isugu nimaado iyadoo laga wada shaqaynayo shay ila islaamka uu qabo oo sharciya oo ah islaax bayn annaas allahaas ayaa mahadoo dhan usugnaatay runtii allah subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay qur-aankiisa haddii aan ku mahadino nicmooyinku nagu nimciyo faraha badanne in uu noo ziyaadinayo allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay lain shakartum laasiidanakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid nicmada alla uu nagu nimceeyey waxaa ugu horeeya islaamnimada waxaa kamid ah in ilaahi subxaanahu watacaala muslimiinta oo guuleeyey gaaladiina uu jebiyey nimcooyinka alla ugu nagu nimceeyey kamid ah waxaan ognahay muddo ka hor in muslimiintu ay ahaayeen dad iska taagyar dad gaaladu ay dulaysato runtii hadafka ilaahay uu abuuray koonkan u keenayna aysan wax badan ka warqabin waxaa ilaahay mahadiisa in muslimiinta ay fahmeen muhiimadii loo abuuray koonkaana loo keenay waajibkii alla uu farayna inay gutaan ilaa ku hanuuniya mahadisaas intaa kadib mahadda alla kadib waxaan mahad ballaaran u celinaynaa runtii oon kala reeb lahaynin waa aada u ballaaran guudda halkaan fadhida ergooyinka hadday tahay labada dhinac reer maxamuud hiraab iyo reer xaaji sulaymaan iyo wafuudda markisharafeedka oo kasoo qayb gasha khitaanka xafladda tan mahad ballaaran u celina iyo iyo mujaahidiinta halkaan fadhiya runtii ayaguna shaqooyinkoodii ilaahay u iibsanayeen janno ay u iibsanayeen ku howlan habeen maalin walaalayaal waxaan ognahay wixii ka dhacay dhacdadii ka dhacday lix iyo tobankii bishii muxaram ee lasoo dhaafay halkan baaldheer dhacdadaas runtii ilaahay subxaana watacaala dhacdo u raadi kaama haynin waxay ku dhacday wax ilaahay uu ka carooday aheeday dad muslimiin ahaa isku dambaabay shaydaana ka dhex shaqeeyey intaas markii dhacdana wilaayada islaamiga ayaa kusoo baxday imaatikay imideenna waxaan ognahay inay ugu baaqeen inay xabad joojiyaan kala dhex galeen ajiibibay ajiibeen runtii labada dhinac bay ajiibeen waa ku mahadsan yihiin oo u dhegnuqlaadeen waxaan isla ognahay inay ku xigta arrintaas ajiibidda ay ajiibeen xabadjoojinta walaalahaas ku dambaaba isku isku dhacay waxaa noogu xigay in la wacay wufuuddii labada dhinac amba ergooyinka andhaho labada dhinac ee isku dhacay way soo ajiibeen ayagoo si sharafay soo ajiibeen waxaa ku xigay ciidamadii oo la kala qaaday oo iskor fadhiyay marka hore isla markii la kala qaaday yimideen wafuud waxaa ku xigay nabadii in lagu lagu baaqo oo cid xabasidka tagasan jirin si sharaf leh u ajiibeen walaalihii halkaas joogay oo maaratay ergooyinka kale ahaa waxaa noogu xigay markii shirku furmay shirku furmay waxaa noogu xigay in lakala in la soo celiyo furkii la kala qaatay furkii la kala qaatay in la soo celiyo ciidamadii in la kala diro soo aruursanaa oo la kala geeyey meelaha fogfog la kala geeyey in la kala diro qof walba ay gurigeeda aadaa kamid aheeday waxyaabihii noo soo qabsoomo waxaa kaloo kamid ahaa diyadii in la xukumo dadkii ku leedo muslimiinta halkaa ku leeday in diyo boqola laga xukumo oo sharcigu nafarayo waxaa noogu xigay dhaawacyadii in la keeno si loo qiimeeyo xaaladooda loona fiiriyo ciddii imaan karta oo ay suuragal aheed in la keeno waxaa noogu xigay heshiis in laga gaaray beela la xukumay iyo qiimayntiisii walaalihii reer maxamuud iyo reer xaaji inay ka heshiiyeen iskuna dhaweeyeen meel ay isku wada yihiin niyadii qayb kamid a in la kala qaata kamid aheeday qof kastoo kamid a raggii halkaas ku dhintana sagaal labaatan qofood dhimasha in toban halaabad kala qaatay ayaa kamid ah dacaabid noo qabsoomay sidoo kale waxaa kamid aheeday in lagu ballamay muddo shan iyo toban maalin wixii dhinaa shan iyo toban bilood andhacafwan shan iyo toban bilood in lagu ballamo gudahood in lagu bixiyo diyadii wixii ka dhinaa waxaa kaloo kamid ahaa in la burburiyo dhibaatadii ka dhibaatadii baraagihii dhibaatadu ka dhacday runtii dadkaas yani muslimiinta ahi ay isku dileen sababtooda waxyaabihii noo qabsoomay kamid aheeday intaas kadib waxaasoo dhan waa fadli ilaahay fadli ilaahay iyo manno alla oo nagu maneystay ee awoodeena ma aha maadaama ilaahay oo nagu maneystay waa inaan uga mahad celinaa waxaan isla ognahay arrintan in muslimiintu intuu ku faraxsan yihiin halkaan ka dhacday meelay joogaanba dhegtuna dhegtana ay ku hayaan gaaladuna iyo gaaraacyaduna ay ka murugaysan yihiin in wixii halkaan ka dhacay ee lasoo afgaro ee suxul qaamo loo istaago sidaa darteed waa inaan ogaanaa inaan cadow leenahay hadduu yahay cadow gudaha oo nagu midaba oo nagu magaca oo noo muuqaale iyo hadduu yahay cadow khaariji oo dibadda ka yimaadaba waxaa laga maarmaan qofka muslimka ahi inuu ogaado acdaadiisu waxa ay tahay iyo walaha cidda uu siinayo u jeclaanayo cidday jazaakum allahu khayran waxaan rabaa inaan la hadlo qoomka gaaloobay oo ilaahay subxaanahu watacaala ku kufriyey oo diinta ilaahay la dirirsan nolosha dadka muslimiinta aan la dirirsan waxaan leeyahay qowlka allah uu yidhi qul liladiina kafaruu satuglabuuna watuxsharuuna ilaa jahannam wabisa almihaad qoomka gaalooba waxaan leeyahay qul liladiina kafaruu satuglabuuna waa laydinka guulaysan doona waana laydinka guulaysan awoodda rabbi iyo muslimiinta aaminsanna ma celi kartaan ka hor wareega ee noloshina raadsada haddii adkoonkan kusii noolanaysaan waa laydinka guulaystay waana laydinka guulaysan doonaa si kastood u bixisaan yani dhaqaalo la iskula diraa muslimiinta si kastood u bixisaan kelimado la iskula dirayo runtii muslimiinta hurdadii ka kacday wax badanaa la hurgisiiyey muslimiinta way toostay muslimiinta mana mana sii seexan doonta insha allahu tacaala allah subxaanahu watacaala waad meel kale wuxuu ku leeyahay ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illah dadka gaaladaahi waxay bixinayaan dhaqaale waxay bixinayaan xoog waxay bixinayaan fikir waktibay bixinayaan waxayna ku bixinayaan si hor istaagaan kitaabka ilahay hirgelitaankiisa allah subxaanahu watacaala cid ka khabiirsan male walaa yunabi'uka mithlu khabiir allah khabiirka ahoo cid walba og waxa ku qarsooyen waxa kasoo muuqday khabarkiisa wax kakalso wax ka khabar ogma leh waa ka ogaal badan sidaa darteed gaalo waxyaaba ay bixinayso dhaqaalehay bixinayso juhud way bixinayso duulitaanka habeen baan dushaan ay ku duulayso shiraarkii qarashka ay ku bixinayso waa khasaartay kamana faa'iido fasayunfiquunahaa uma tuglabuun waad bixi doontaan gaaloy waan laydinka guulaysan doonaa bixi kan bixisaan kuma guulaysan doontaan uma takunu calayhim xasratan uma yuqlabuun shalayto ayaa idin dambayn doontaan leenaha gaalo waan laydinka adkaa doonaa insha allahu mawlaana intaa kadib walaalaha muslimiintaa waxaan u sheegaynaa inaysan gaalada ka farxinin dhacdada hadda dhacdoo kale aysan dib usoo noqonin muslimiinta in aysan aysan ka nixinin dhibaatada halkan ka dhacday maaragtay baalaldheer waa sheegnay iyo waa muslimiinta murugtood gaalada farxadood intaan halka aysan soo noqonin cid alla ciddii yani ku fikiraysana looga caqli celiyo arrintaanoo kale sin dib usoo noqonin ayaan kula talinaynaa kana codsanaynaa jazakum allahu khayran wabilahi tawfiiq
kaasi wuxuu ahaa mas-uul ka tirsan maktabka siyaasadda ee xarakada shabaab almujaahidiin waxaana uu ka hadlayay shirkii gobolka galguduud deegaan ka tirsan ugu soo gabagaboobay beelaha sulaymaan iyo maxamuud heraab odayaasha labada dhinac ayaa halkaasi ka hadlay waxaanay muujiyeen siday ugu qanacsan yihiin heshiiska ay gaareen iyagoo sheegay in aanu jirin kulan caynkan oo kalaha oo shareecada islaamka la isku xukumayo oo hadda ka hor labadaas beelood si rasmi ah u dhex maray nabadoon ciise maxamed gurey oo ciise gurey loo yaqaano oo ah guddoomiye ku-xigeenka guurtida beesha reer xaaji sulaymaan ayaa ka mid ahaa dadkii halkaasi ka hadlay alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu aleyh wasalam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu mahad celinaa ilaaha mahadle wufuudda halkaan fadhida oo kuwa hore u joogay iyo kuwa hadda yimid mahad ilaahay kuwaasa mahad celinayna waxaan u malaynaya waa la maqlay waxa halkan ka dhacay waa hawl badan bay ahaayeen ummad baa ilaahay u xil saaray ku guulaystay ku dhibaatooday wakti badan u horay ilaahay u siiyey dadnimo iyo dabeecad iyo diinba u siiyey inay ku guulaystaan kuwaas waxaan leenahay ilaahaydan ka mahadnay waxa aad soo marteen waxa aad qabateen oo geedaha hoostiisa aad ku qabateen allah idinka maalmariyo laantaana maanta laga bilaabo laanija baa la yidhaha waa laanija intaa waxaan ku darayaa waxaan u malaynayaa intaas aan joognay haddaana reer xaaji shiraabaan waxaan lahayn anigu waynaan aqoon al-shabaab maamulkiisa lama soo gaarin waxaanu lahayn warnimanku maxay la oran doonaa maxay baadooha doonaa maxay arrinkan ka gaari doonaa haddaan barana waxaan ku baranay diinta islaamka oo naftada u horeen oo hirgeliyeen oo u taagan yihiin iyo dabeecadda iyo dadnimada iyo aqoonta ilahay siiyey intaasaanu ku barana ayagku halkaa noo joogeen waxaa kale oo mahad ugu leeyahnaa wafdigay ka yimid mudug oo caqliga iyo talada fiican lagu biiriyey ayakana ugu amaanayna waxaan leenahay ilaahay ka amaanmariyo waxaa kale oo soo dhaweynayna wafdida noo timid oo kulli goboladaanu galguduud meelo ka mida noo timid ayakana waa soo dhaweynaynaa waana u madcelinaynaa ajir iyo xasanaad allah idinka siiyo intaas waxaan u baxayaa arrintaas markaan u baxo halka meeshaan la gaaray wixii ka jiray halkan waa soo dhawaadeen xaggeena annaku haddaana reer xaaji suleymaan waa soo dhawaadeen waxay ku soo dhawaadeen nabad is-afgarasho daacad dhab ah oo muxuu ahaay wixii halkaa ka dhacay wixii hadda markaan ka horaan laga qabtay lagu guulaysta wax damaan rajeynayno inay ku dhamaato farsamo wanaagsan waxaana kasoo sheekeeyey sheikhaa kasoo sheekeeyey aan dib ugu noqon maayo annagu maanta halkaan haddaana reer xaaji suleymaan waxaan diyaar u nahay nabad baan diyaar u nahay adeerayaasha reer maxamuud waxaanu sheegaynaa inaan nabad nabadgeliyo maantaan diyaarlanahay nabad way ka qalbi furaynaa xoogaa ayaa intaan waxaan islahay waar arrintu way adag waar arrintu siday xoogaa ugu racanta soo dhammaatay soo dhawaad waa qalbi furnay waa muxuu ahaayey usoo fadhiisanay nabadii waa aqbalnay sidii la sheegay oo xoolihin magtaa waxaana lagu bixiyey waxna lagu madnay magacyada bilaha kale jaadka alahayd khyaar adeerkaya sidii iyo si kasoore ku dadaalba ha ku bixiyeen khayr allaha kusala u fuuday annakuna waanu ku dawoobeen waanu ku dawoobeen soo dhawaada waa dawownay raalli baan nahay waan issalaamayna waan ismacasalaamayna isbarasho wanaagsan haddii ilaahayd mala arrimahaas hadda noo dhee markay noo dhamaadaan shirar kale iyo wada fadhi ayaanu wada qaadanaynaa dadku waa walaalo doonaa waa walaalo haddana walaal waayo laakiin waxay gaarayaan nabadii dhabta ahayd oo sidii magaalooyinka loo wada joogi jiray baraagaha loo wada cabi jiray dhulka loo wada daafi jiray sababteeda wadaagka lahayd ayaanu gaari doonaa hadda ilaha bilahana gaarsiiyo intaasaan uga baxay wasalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa nabadoon ciise maxamed gurey oo ciise gurey loo yaqaan oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha guurtida beesha reer xaaji sulaymaan sidoo kale cismaan siyaad quute oo ka mid a waxgaradka reer xaaji sulaymaan ayaa asiguna halkaasi ka hadlay odayaasha beesha maxamuud hiraab ayaa geestooda waxa ay muujiyeen sida heshiiska ay ugu qanacsan yihiin isla markaasina ay ula dhacsan yihiin waxaanay sheegeen in diyadaha inta hartay ay dhiibi doonaan waxaana ka mid ahaa nabadoon xaaji bashiir axmed xayle
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم
waxaan salaamaynaa dhammaan wufuudda sharafta leh ee meedkaan maraayo ama hallaan ijaabo galabtoo fadhida una fadhida nabadayntii halkaan labada beelood oo walaalaha wixii yaraay oo dhexdooda ka dhacay waxaasu ma ahayn wax lagu tashaday runtii laba beelood afkaa un bartay laakiin waa hal beela waa farac dad oday farcamay waa yeeen dadkiisii farad baxbay ku gaareen maahina laba beelood wax loo nisbeeyo male sida runtiga ah waa haddii la wanaagsan yahay oo dadku yihiin maaragtay dad wax dhowraayo ay yihiin balse ilaahay baa noo sheegay inay dadkaasu dad yihiin qaraabo ah markii hore ay qaraabo yihiin haddana muslimiin yihiin haddana ay deris yihiin halkaas waxaa ka soo bixi karta dad jinsi waaxida inay yihiin jinsi waaxida inay yihiin marka wixii lahaa oo ka dhacay meeshaas waxaan ka tacsiyeynaynaa wixii ka dhacay ilaahay waxaan uga baryaynaa wixii halkaa ku geeriyooday inay ilaahay u naxariisto dadkay ka dhinteenna samir iyo iimaan alla ka siiyo waxa alla u harana alla u barakeeyo intaas waxaan uga baxaa xagga tacsiyaha waxaan rabaa sidii marka u kala horreeyo inaan u kala qaato walaayada oo timid xarakada shabaab almujaahidiin oo timid markii dhacdadaasu dhacday siday u sharaxeen ayuu u dhacay arrintaas waxaan rabnaa walaalaha kale oon ogeyn oo hadda lagu soo biira maanta inay sidaas u ogaadaan inteeda kalena waa ogeyn sida ciidamada xaba joojinta kow ay isdhex taageen sida maaragtay ciidamada u kala sikiyeen sida maaragtay hubkii wixii la kala qaato maala ay u kala wareejiyeen sida ciidamada loo kala kala diray wax jira weeye intaas kadib wixii dimaacayoo loo gudbay markii ciidamadii la kala diray kadib wixii horumarin ahaa iyo wixii lagu heshiiyey oo hore loo sheegay sax waayo wixii laga dhiibay ayaa laga dhiibay sax waayo wixii xaal iyo gobol iyo layskugu yimid oo beelaha u kala caaliga ahaa oo iyadana goobta laysku weydaarsaday sidaas ayay u dhaceen waa si sax ah way ku heshiiyeen muddada ay sheegeen oo geela ah biyada ah oo lagu ballamay oo ninkii wixii alla ka jiraya intaan kitaabkiisa oo ninkii boqol ou yahay boqol ou yahay hashiina ay tahay boqol geela ninkii ou yahay boqol geela ninkii ou yahay hashiina ay tahay sagaal boqol oo maaragtay sagaal milyan ay hashii tahay waxa intaas waxaan rabaa sheikhu soo soo maray inay dadku wada ogaadaan waxaan ogeyn si saxa ayay arrintaas u dhacday muddada markii damaadii lagu heshiiyey labada beelood ay ku heshiiyeen qaymahaas labada beelood ku heshiiyeen leesku afgartay waxaa soo baxay in maaragta muddo la kala dhaato muddadaas oo isku gurgurid isku celcelis badan dabadeed soo baxday shan iyo toban bilood in xoolahaas lagu dhiibay shan iyo toban bilood lagu dhiibo shan bilood baqayb in la dhiibo saddex marxaladood in loo dhiibo shan bilood in qayb la dhiibo shan biloodna qayb la dhiibo shan biloodna qayb la dhiibo insha allahu tacaala sidaas ayaa lagu heshiiyey reer maxamuud hirabna way ku talagaleen waxay ugu talagaleen si buuxda marba haddii kitaabka alla ku xukumay walaalihiina ku aqbaleen inay qaateen qaataan reer maxamuud hiraab waxay ku aqbaleen si buuxda oo walaaltinimo leh oo kalgacaltooye leh annagoo ku mahadinaynaa geedkan laan ijaabo maanta waa magacii walaalka u bixiya inaan ka bedelo ma aan qabo anigu sida runtiga ah inaan u raacnaan rabnaa insha allahu tacaala maanta kadibna laan ijaabo ayaan u oqoonsanaynaa waayo waa lagu ijaaboba waayo waxaan soo marin degaankan waxaan tirsa jirnay maxay naga direen konton iyo kow annaga maxaan dirnay konton mid baa noogu dhiman soo maha aan ka dabageyno ilaa boqolaal ay gaarto boqolaal ay gaarsii jirin magisma sii jirin biyo kitaab maanan kaada jirin maanaasi magax bay jirin hadda maanta boqol baan ka kala qaadayna ilaahay iyo kitaabkiisa loo soo noqdana keen midaa wuxuigaa la yidhi isagoon xoolo darmiyo geeliya oo u jeclaay kulle xoolaleeyahay xagga baro saykal xaggana baro marka balbalada waxaa la yidhaga waxay dhahaalaan anaga sidaas tarmiyay aamaamay annaga waan aragnay hadda ka horan soo qaadanay insha allahu tacaala waana baranay waana baro doontiya ninka leh marka kitaabkaan isku afgara isku afgaranay asaa noo sharciya asaa noo gar ah asaa noo indhaah asaa wax walba noo aha waxaan soognahay insha allahu tacaala maanta wixii ka dambeeya walaalkay asna warka jira barbarkay ka baxdaa waa bakayla qalay inay ninka doladii xaggooda ay ka baxsato inay maaragtay aysan noo jirin walaayadana waxaan leenahay way mahadsan yihiin ilaahay baa mahadda koowaad iska leh oo meelay ka bilaabato iyo meelay ku dhammaata aan lahayn bacdallaaha iyagana waa ku mahadmahadinaynaa dadaalka ay sameeyeen quruxda ay sameeyeen dadaalka ay sameeyeen meel aan kitaab looga xukumi jirin ay kitaab darkeena munasalka ay ummadii ku kala dhageen oo qol walba ay insha allah tacaala tacaala garabta iyadoo maaragtay raalliya inay dhagaaqi doonto oo kii wax loo dirina muddadii loo dira oo tirsanayo kii wax loo ballan qaadana oo muddadiisii tirsanayo waxaan rijaynaa insha allahu meeshaan oo kale oo macruuf ah oo maxaakim horteed ah oo sharci ah oo goob sharci ah oo nin waliba og yahay in waynay dantii ama ciday wakiishaan in waxooda siiyahaa saraatada loo kala qaaday inay ku qaado dad badan insha allahu tacaala oo la dhiig ama hebel u keen heblaay la keen war wixii ma la keenay uusa u xaqumay waana meeshii maxkamaddu markaasay ka dhisantay hadda meeshan kaliya inay dhaartaa suurawda cadaabo ay tagto inay meelo kale ka tagto inay ka fog tagto ayadoon la dhihi doonin dad kale xoolahaas ayadoon la dhihi doonin ayaa la geli doonaa insha allahu tacaala meeshii lagu ballamay laguna bixi doonaa haddaan u laabto saaxiibada ayaana ka helin marka hore xagga jihaad ilaahay waxau yidhi yaa ayuha nabiyu jaahid ilkufaara walmunaafiqiina waqlud calayhim gaalada wixii nabi maxamed la yidhi ayaa la yidhi waa la dagaalamaynaa waa la diriraynaa munaafiqiintaan la diriraynaa waa ku ciriyaynaa waana dhiraynaa insha allahu tacaala marka jihaadkana sidaasaan uga qayb galno ilaahay dartiisna aan ku ballanno walaayaha reer xaaji sareemaan waxaan leenahay boqolkiiba boqol raalli ahaada qalbi furan iyo gacan furan insha allahu tacaala ayaa reer maxamuud rabaadka sugaydiin dhammaan ergooyinka ka yimid mulug galgadiid sida gobolka galgadiida ka yimid gobolka dhuusamareeb waxaan soo dhawaynaynaa ayagana gacmo furana kusoo dhawaayeyna insha allahu tacaala meeshay ka yimideen ayayna ka qaado doonaan أرسل عاقل ولا تأمر شيء أنا وح مفرينه وهي شركة كبيرة هي مفرينه وحد ما كفرينه وهي بحث بيع هذا كارب هذا هذا يحتاجني يكركر حرب يجين حرب يجين وأنشر وينا قد أورك إلى السيف بمرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عتابك إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا المنام gabagabadii shirka waxaa ka hadlay sheekh xasan yacquub cali waaliga wilaayada galguduud ee xarakada ah shabaab ulmujaahidiin bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وبه نفيه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليال مركز كواد وحان هدو علينا ربي سبحانه وتعالى الله شكاية كياني ka horna dad muslimiin oo walaalaha inaga dhigay yana gaarsiiyey maanta watan wixii muslimiinta dhexdooda dhaca in sharciga ilaahay ay ku dhamaytaan ay ku dharmaystaan in la helo laba markay isku dhacdo kuwo saddexaad oo kala dhexgala nabdado oo walaaleeya alihina soo gaarsiiyey marxaladaas ayaa mahad leh mahadda ilaahay tabaaraka watacaala kadib waxaan u mahadcelinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay shirka kan laanta maraayo ha joogto ama reerku ha yidhaahdeen laan laan ijaabo laan ijaabo waad noo tiri laan ijaabo inta timid oo laan ijaabo joogtay oo kheyrkan ka shaqaynaysay iyo inta maqan oo banaanka joogta dal iyo dibad ka shaqaysay ka shaqaynaysay meeshan ijaabiya kheyr laga gaaro ayaan u mahad celinayaa wakhaasatan labada beelooda walaalaha waan u mahad celinaynaa waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaagala
oo ay u shaqaynayeen sida sharaf qalaf oo ay uga qeyb qaadanayeen xallinta khilaafaadka marka aynu ku jirnay muddadaas afartan kacsho ku dhow walaalaha reer xaaji salebaan iyo reer maxamuud aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan kalena mahadcelinaynaa walaalaha reer cayr oo na soo ajiibay oo maanta nagala qeyb qaadanayo shirka kan gunaamidkiisa iyo gebagabadiisa iyo heshiiskii iyo nabadii khayrka shirkii laga gaaray inay goodjo ka noqdaan oo ay markhaati ka noqdaan oo ay dhegeystaan xitaankii iyo gebagabadii meesha ka socotay kadibna ay markhaati ka noqdaan saa dambe ay ogaadaan waxaan kalena umahad celinaynaa jeyshka mujaahidiinta oo ka qayb galahayay sugidda ammaanka deegaanku shirka ka socdo habeen iyo maalinna jiifay dhaxanta haraasti waardiyiina ka hayay qaybahooda kala duwan waana mahadcelinaynaa jazahum allahu khayran sidaas oo kale raggii khudamada ahaa ee noo khidmeynayay ee dadka noogu jiray ee raashinka macaan ee shaha kulal noo dhiibahaya kudahii qabugu markuu dhaco iyagana waxaan leenahay jazakum allahu khayran waana mahadcelinaynaa shaqada ugu adag ragga hayay weye shaqada ugu adag ragga hayay weye waana mahadcelinaynaa jazahum allahu khayran miisaankooda aakhiro ilaahay hau kau kabo dadkii iyo kulaylkii iyo khidmadii macaanayd oo ay runtii ay ka shaqaynayeen intaan markaan uga gudbo mahadcelinta guud waxaan rabaa in naftayda iyo dadka muslimiinta halkan jooga aan dareensiiyo ahmiyadda ay leedahay shareecada ilaahi tabaaraka wa tacaala in la isku maamulo dadkuna ay ku kala baxaan ahamiyadda ay leedahay shareecada islaamku aada bay u weyn tahay ilaahayna wuuna amray tabaaraka wa tacaala fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul haddii aada wax isku qabataan shay ayaa la yidhi shay waa waxa bidan ma ah waxa ugu yasad iyana waxa ugu weyn oo insaanka dhexdooda dhaca haddaad isku qabataan ilaahay subxaanah wa tacaala iyo rasuulkiisu celiya oo ilaahay u celiya qur-aankiisa sunada nabigu caleyhi sala allahu alayhi wasalama muhiimadu ay leedahay natiijadeedu waa midda maanta aan hayno oo lagu walaaloobay oo xoolo lagu kala qaatay oo lagu heshiiyey gubashana asaad sal u ahayd maalintaan gubasha furayno labada meel inay yidhaahdeen arrinka dhexdeena yaalla waxaan rabnaa in lagu dhameeyo من البداية إلى النهاية فلعلي له تبارك وتعالى كل يطمد ووح عن كفر حميري أهيد ووح بدك يبقى إمام تجارين ووح له أمانة كرشعة المسلم كإسلام عليات إن أيمان إلى هذا الشرع إلى هذا وكلام وأمانه أرك أتوى كل ويدك يجاري ألكم مدكر لدي جري هرهوسات أرسل ويدري محمد حيالي قال أي كلمة أي كلمة أي وحبا وحبا نحن نقولي دلبي ولا وضع لي شرق إلى إباك يعني ما أنت رتن من حوالنا تلقاتك أنت إلى تلقاتك إلا تلع الشباب في النبي عن الله على البحر أهمية شرع الله تبارك وتعالى الله شرق إلى إله أدي بالعرب لما أنتين وإنا نظرنا لما أنتين وإنا نكفر إلي سنة فرص لما أنت نوضنا نوعا شرق إلى تبارك وتعالى إنا نكفر ربحنا وحفظت أبحث من مرة qodobka ii soo bixeeya waxaa weeye nabadgelyada iyo amniga waxaan leeyahay maanta waxaa marsan oo gubasha jooga walaalaha reer cayif ayaa jooga reer maxamuud iyo reer xaajina dartoodan ayaa maxamu ka dhigay ilaahay baa subxaana watacaala haddii khayr noogu dhameeyey waxaan leena sidda kala beelood way wada degaan amniga aynu ka shaqeyno nabadda aynu ka shaqeyno reer koonfurka yidhaahdaan nabada naasla muugala nabad ayaa naaska muugala haddayna nabad jirin hooyana nabad u dhigi maayo xoolana ayman maayaan nabna ma aymanayso marka la isconaa la isjafaaliyo meel loo kala tegi maayo lakala guuri maayo dhibna lakala farsan maayo dawla la fidhisanayaa waxaa laleeyahy waxay dhintay waa dhinteen wixii nool hadda andaba qaban soontaa maata nabadaynu ka talino khasaarada oo dhanna aynu ka hortagno colaadaynu ka hortagno waxyaabaha colaada keena aynu ka hortagno dadka walaalaha noqdeen diinka ilaahay walaalaha ku noqdeen xibin kasta oo maanta meesha fadhiya oo muslimiinta ka tirsan muslimiinta dhiigooda in la ilaaliyo la xifaadeeyo oo maaragtay muhiimadda la siiyo nabadda in laga shaqeeyo aynu ka dadaal aynu ku dadaalno nabadda aynu ku dadaalno idinkaa ballamay iyo barbarkeena ka sokataa waa kutayla galeen marka sharaf balana markhaatibay ka tahay annaguna markhaati baan kana nabadaas aada wada qaadateen iyo kheyrka isaga ah laga wada shaqeeyo cid kastana muhiimadda ay nabadda leedahay ha xasuusto masahan ha ku hayo wax aan leehay wax magarad oo suli dadka colaada saabatuku guulaysan ayaa la garqaadan waana loogiya taariikh dadka wax magaradkaa ee dhalinyarada ah ee beerdiga jooga oo guryaha haysta wacdaysan ha la yidhaahdo waxaa weeyaa halka dhulka dhiga nabad baan idiin soo sahlinay nabad baan idiin soo helinay xag iyo xaggaba nabad ha loo sheego intii cid muslimaad disha inaan noolaanaynin la dabageli doono dalkas ay joogtana la dabageli doono maalinta ay nabatana lasoo badan doono ha loo sheego ha la gaarsiiyo berita yaanan yani digriin la-aan isaga inan dagan berilaha yuuka uti yuuka iskale xoolihin xalaasha ku garateen gurigiina guryaha dhibta gurigii soo jisada gurigii guryaha baana waa caafimaad waana guryaha yaallaano waana dugaagga xoolaha looga ilaashadaayo waxaa weeyaan nadiif wey gurina waa jiradaa markuu jirado wuxuu soo aadaa baraayuu soo aadaa meesha ay muslimiinta isugu imaadeen buu soo aadaa waa jisan kontareela isbaaruhu dhigtaa jididku istaagaa gurigaas waa guri jiran haddii la qaado oo ilaahay inta fursadna si aan intaan istiqlaac ka samayno oo aan fahansanno inay jiran oo meel yaal oo meel ka socda haddii ab la yidhaah waxaa weeyaan reer xaasin lagama qaadin reer maxamuud haraana lagama qaadin guri jiran wey gurigaas waa guri dab wada wey gurigaas guri muslimiintu ay maaragtay xal iyo maslaxa u ahaa maaha marka ninka soo yidhaahdo aa ka yaadeeyo hadda kun ilaa doola doolar umanayaayo lama geli karee inta saaro waxaa weeyaan hadda wax u gooyo mala in la yidhaahdo gurigaa bas in sidaan loola hadlo insha allahu nabadda aan ka wada shaqeyno waxaan leeyahay wixii halkaan ka socday afartanka casho wixii canaad eel ah isijiid ahaa wara intaa ka had war adintaas keen warsaad ha u hadli wara adin ka joog warseed war nabadi maaragtay aan dan ka lahayn war odaysa u hadlaysaa wixii anaad eel ahaa gubashaan halkaan ahaa oo intaan dhulxafiiq ah iyo intaan wax ka dhacayay afri iyo masaaf inaan is-axsinno akhyaari wanaagaas ubaa laga rabay kheyrkan maanta jooga ayaa laga rabay annaga xaggeena waxaan leena ka walaawaxaan wixii dee hadal adag aho waa taqaanaan maamul maamul waa taqaanaan waa maaragtay rashwa iska abaal tahay waa go-aan waa qaraar waa maxkamad ka soo fulay sidaan weeye waan go-an tahay lagama daba hadli karo diiga ma dhigi karo waxaasoo dhan waxaan rabnay inaan wax ku islaana rabnay mooyaane cid adxol aan dabno meeshaan fadhidaa male kulligiin waxaad tihiin qardaheegaatihiin walaalahay yagaatihiin wanaagaas inuu ka soo baxo baan lahayn annaguna ha nala afiyo iyaguna is afiyo waxaan leeyahay walaalaha reer reer mahanuga ramaaliyada u kaca الحمد لله